barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa talaado lix iyo labaatanka bisha maaj sanadkuna waa laba kun iyo sagaal iyo tobanka waxaana idaacadda wadajirana kugu soo jeedanaya jamaal axmed cusmaan iyo anigu ah ibraahim xasan daandure
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda waxaa ka mid ah qaababka ay u shaqeeyaan dhallinyarada dallaaliinta ka ah dekedaha waddanka jabuuti waxaan u dhaxaynaa dadkii alaabta lahaa dibadda ee xoolaha keenay dibadda ka keenay iyo dadkii baabuurta lahaa marka annagu komishinka waxaan mar walba ku leenahay qofka gaadhiga leh inta badan baan annagu dilaal ka qaadannaa qolada kalena dee waxoogii baan eeginaya wixii aan ka hela iyagana waan ka qaadanaa
waxaa sidoo kaleeto aad maqli doontaana dhallinyaro magaalada laascaanood ka bilaabay olole ay ku taageerayaan qoysas ay saameeyeen abaaro laga soo sheegay gobolka sool inta barnaamijka u socdo heesa ayaan ka marnayn ciyaarihii weliba qodobo kale ayaan idin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
dowladaha dagaalka ee israa'iil ayaa maanta duqeyno waxa ay ka fuliyeen marinka gaza halka milatariga israa'iil ay sheegayaan in weli ay socdaan gantaalada laga soo tuurayo dhulka falastiiniyiinta gacanka hadalkan uu ka bilowday gantaal isniintii laga soo tuuray gaza oo toddoba qof ay ku dhaawacmeen guri ku yaalla magaalada tal abiib dhinaceeda waqooyi ayaa galay maalintii labaad inkastoo saraakiisha falastiin ay ku dhawaaqeen xabajoojin ay dhexdhexaadisay masar dowladaha dagaalka israa'iil ayaa sidoo kaleeto habeenkii isniintii duqeeyey dhowr baltilmaameed oo ku yaalla marinka gaza oo uu ku jiro xafiiska hogaamiyaha kooxda xamaas ilaa iyo hadda ma cadda khasaaraha ka dhashay duqeymahaasi ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu oo booqasho ku joogay washington markii gantaalkaasi uu ku dhacay tal abiib intii uu socday kulan uula lahaa madaxweyne trump ayuu yidhi israa'iil uma dulqaadan doonto middan xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres ayaa isna yidhi waxaan aad uga walacsannahay xaaladihii ugu dambeeyey ee marinka gaza waxa uu gantaalka xamaas ay soo tuureenna uu ku qeexay xadgudub weyn oo aan la aqbali karin wuxuuna dhammaan dhinacyada ugu baaqay inay isxakameeyaan
aqalka wakiilada maraykanka ayaa talaadada maanta la rajaynaya inay cod ay ku baabi'inayaan diidmada qaxineed ee vitoga ee trump oo dhowaantan qaaday ay cod u qaadaan si xaaladii deg dega ahayd oo madaxweynuhu kaga dhawaaqay xadka koonfureedda maraykanka looga baaqsado codka ayaan la filaynin inuu guul gaaro islamar ahaantaasina ay helaan aqalka wakiilada laba meelood saddex meel si ay uga guulaystaan diidmada qaxineed ee trump trump ayaa xaaladda deg dega ahayd ku dhawaaqay bishii february isagoo sheegay in xadka maraykanka ee dhinaca koonfureed ay ka jirto xaalad bini'aadinimo iyo mid ammaanintuba waxaana ay dowladdiisu u ogolaanaysaa in lacago gaaraya saddex dhibic lix bilyan oo doolarka maraykanka oo lagu talagalay mashruucyada kale ee dowladda loo wareejiyo dhinacaasi xadka si derbi looga dhiso xadka mexico iyo maraykanka
door wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale idan leenahay dhallinyaro badan oo ku nool dalka jabuuti ayaa waxa ay ku shaqaystaan xirfadda dalaalnimada dhallinyaradaasi ayaa waxay isugu jiraan kuwa ka shaqeeya dekedaha jabuuti iyo qaar u dhexeeya ganacsatada jabuuti ee dibadda badeecooyinka ka keena iyo macaamiisha gudaha waryaheena jabuuti sagal siciid faarax ayaa wuxuu la kulantay maxamed cali faarax oo ka mid a dhallinyarada dalaaliinta jabuuti ugu horreyna waxay weydiisay qaybaha ay u kala baxdo shaqada dalaalnimada
shaqadan dilaalku waxay u kala baxdaa horta dusha dilaal bay ka tahay laakiin waxay u kala baxdaa laamo fara badan bay u kala baxdaa qaar waxay dilaalaan baabuurta qaar waxay dilaalaan guryaha qaar waxay dilaalaan transportka etoobiya xoolaha etoobiya loo diraa qaar waxay dilaalaan dad ganacsado oo dubay iyo degan turkiga oo waxooga soo diro etoobiya uga iibiyaan marka anugu khaasatan haddaan iska hadlo waxaana dilaaliinta transportka qaybta transportka xoolaha etoobiyaanka loo raro marka wallahi xataa haddii aan heladay gaadhi qurux badan oo aan wax ka helayo oon iibin karayo waan gali karaa oo dilaalku meel lakama u xidhayaa ma jiro ha waa shaqo furan laakiin waxaan xoog saaraayoon ka ku shaqaystaa shaqadan transportka etoobiya annaga iyo dhallinyar aad u badan wallahi alxamdulilah waan fiicannahay marka markii tusaalahaan oo kale aad hadda adugu waxaad tiri baabuurta waaweyn xamuulka ee dekada waxa kasoo baxa lagu raro ilaa etoobiya la geeyey wadamada kasi kasii fogfog baad marka seed seed seed ma waxaad u dhexaysaan baabuurtii raggii iska lahaa iyo raggii alaabada soo dejinayey ma wa wa seed xaggeed kaga jirtaan systemkiin waa sidee
si fiican baan kuugu qeexi waxaan kaga jirnaa waxaan waxaan u dhaxaynaa dadkii alaabta lahaa dibadda xoolaha keenay dibadda ka keenay iyo dadkii baabuurta lahaa marka dadka baabuurka ilaba u kala baxayaan dadka Djibouti oo baabuur baabuurta Ethiopia ka shaqeeyaan baa jirta qaybta transitka iyo baabuuro Ethiopian oo customer ma faaruq ku yimaado macaamil anaga oo aad soo markii soo baxayaan soo hadlo ilaada war Maxamed Cali oo saasay sida maxaad haysaa shaqo waxaan hayaan u sheegayaa markuu soo galo haddii uu sax noqoto waxaan u sheegayaa barayska qiimaha iyo kontineerka aan wado ama alaabta aan hayo midabkeyga taariikhtaan u sheegayaa okay haddii aan isla garana halkaasuu ka rarayaa marka anagu commissionka waxaan mar walba ku leenahay qofka gaadhiga leh inta badan baan anagu dilaal ka qaadanaa qolada kalena dee wuxoogii baan iibinaya wixii aan ka helay iyagana waan ka qaadanaa sidaasaa marka ay shaqadu tahay
marka baabuurtan faaruqa ku imanaysa la-aantiin idinkoon idinkoo aan siin amar ma soo bixi karaan qofkii kale ganacsiga lahaana waa inuu idinkeedu sugaayo idinku ilaa aad xoog u keentaan isagina ma dhaqaaqi karo marka shaqadiina runtii waa shaqa aad u culus markii la eego ha qasab dee suuqii baan ku xidhanoo xataa barayska annagaa goynaynta badan qiimaha oo halka tan micnaha kuntaalkii waa jooyadii boqolka micnaha inta lagu qaadayo annagaa goyna addis ababoo kale waxaan ku qaadnaa halka kuntaal boqol iyo labaatan marka hadduu kontineer yahay waxaan ku qaadnaa halkii kuntaal boqol iyo labaatan bir marka kontineerkani waxaa lagu soo celiyaa toddoba kun oo bir haddii uu yahay laakiin ama bariis ama bir ama waxa wuxuu noqonayaa boqol iyo afartan waayo kontineer lasoo celinaya ma jiro oo waa alaab faraag oo furfuran oo bariis iyo sida alaabtaas oo kalea marka wallahi xataa marmarka qaar annagu waxaan isku haysanaaba brofesoriintii dilaaliinto mar haddaan qiimihii goynayno labadii dhanna ha la-aantay waxba ay ka go-ayn shaqa culus baan haynaa marka ganacsigan noocyadiisa kala duwan dilaalinta la-aantood waxba ma soconayaan qasab haa waayo waxay ku xidhan tahay mar waxaa jirta baabuurtaa yaraata oo xoolaha dowladda etoobiya leedahay sunta qamadiga oo kale marka ay jiraan baabuurta barayfadka yaraatay waxaa annaga waxa iga qaadaysa marka marka ay baabuurtu yarato taariiftaa beeraysa marka ay taariif marka ay baabuurtu badan yihiinna taariiftu normaal bay iska noqonaysaa haa qiimihiiba iska meel dhexaad noqonaya marka qasab saasay ku xidhan tahay
marka adu markaa dilaal tahay shaqada subax ugu horeysaad qabanaysa lagaa dooni waa maxay wallahi isaga lay shaqadeed waa shaqo aad u cajiiba waxaan ku sheegayaa annagu meel kasta oon joogno waxaan ku shaqaynaa telefoon annagoo iska fadhinoo maqaaxisha ka cabino iska telefoon baa kugu soconaya waxaa kula soo hadlaya dadkii dibadda waxa ka keenay xoolaha lahaa oo koranaya war maxamed cali faarax waxaan hayaa alaabta saay saasa waxaan u baahanahay intaasoo baabuur waqtigaasaan ay iisoo galaysaa ama way taallaa ii dhaqso kuwii kale baabuurtii baa kula soo hadlaya waxaan doonaynaa waxaas iyo waxaa markaa shaqadeedu afar iyo labaatan saac inta aan huridno unbay naga maqan tahay inta kale waa telefoon waxaan ku shaqayno marka marmar waxaa dhacda aad boorkoo kale aad tegayso qasab ay wax kaa qaldami karaan ood saxayso ama lambarkii gaadhiga ama kontineerkii lambarkiisii marka qasab waa inaad transitkii tagto ood soo saxdo soo konfirmayso inta badan annaga shaqadeedu waa telefoon waana shaqo socota weeyaan alxamdulilah cidna idinma xukunto idinkaa iska madax bannaan qofnana ma xukumo meel alla meesha aad joogto baad halowdaasunbaad haylaysaa haddaad laba cisho si fiican u shaqayso ood jeebkaaga yar ku haysto waad iska seexan kari khalaas sheef baa idoondoonay mas-uulkii baa waxaan ma jirta ma jirta alxamdulilah wallaahi xor baan nahay marka haddee indha lacagarka ayaan kulli ima seexdaanba marka xor baan nahay alxamdulilah aad baan u fiicanay dad waxaa jira markii shaqo ahaan la eego malaha shaqo yar moodo oo oo yidhaahda oo dilaalnimada maxaan ka doonida waa shaqo yar bal dadkaasoo kale maxaad oran lahayd wallahi dadka waxaan kula talin lahaa haddii aad og tihiin ha waxa meeshaa ku jira waddanka dhanbe dilaal buu noqon lahaa sagale midda kale haddaan kaala hadlo caalamka dilaalku waa shaqada ugu lacag badan ah iyagoo warshadale iyo dilaalin yihiin waayo dilaalku waxa ugu badan uu kaa qaadanayo waa telefoon aad lacag geliso wakti kale oo muhiima uu kaa qaadanayo ma jiro inta badan weliba shaqadeeda gaarkaa ta guryuhu dee way dhib badan taho orod bay kaa qaadanaysaay waa ilaa halkan belbele teg baykaaduus teg haramuus teg kolba meeshii dee lagugu sheega aqal duur laakiin taayada adigoo halkaa fadhiya ayaan alxamdulilah ku jirnaa waqti ay yartaa jirto waxaan ku xidhanaa shaqada waqtiyada sanadka dabayaaqadiisa bisha koob iyo tobnaad labayo tobnaad shaqadeeda way yaraataa inta kale waa shaqadeedu xoog buu fiican tahay marka markay shaqadu yarato kale maxaad qabataan marka wallaahi wallaahi markay shaqadu yaraato isagaloo kii kee dhigtana keed ku cunayaa kii aan dhigana dee wuxuu samaynayaa intaa aa, meelahaasu dee alxamdulilah masika u qabanaya
waa tahay dhegeystayaal kaasina wuxuu ahaa maxamed cali faarax oo ka mid ah dhallinyada dalaaliinta ah ee jabuuti wuxuuna u warramayey waryaheena jabuuti isagal siciid faarax haye jamaal dhegeystayaashana maxaan u haynaa intaan qodobada kale ee dhegeystayaasha unan usoo gudbin daanduriya waxaan usoo gudbinaynaa markan dhinacii heesaha ayaanu jaleecaynaa fanaaniinta nimcaan hilaac iyo hodan cabdiraxmaan ayaan usoo qabanaynaa
sukuma xaadhin lubigo dadka kama xigo dumarkama suuxulan sukuma xaadhin lubigo dadka kama xigo dumarkama suuxulan
sokuma xaq dhowron intakuma xurmeeyo sokuma xaq dhowro intakuma xurmeeyo xag kastaba danteeni xagal daaca kama jiro sokuma xaq dhowro intakuma xurmeeyo sokuma xaq dhowro inta kuma xurmeeyo xag kastaba danteeni xagal daaca kama jiro
soo xulo soo xulo go'aaday duun xariir ku dhalatay qalbigayga kugu xidhan xasilooni xasilooni maadgelin hamuune xasilooni maadgelin soo xulo soo xulo go'aaday duun xariir ku dhalatay qalbigayga kugu xidhan xasilooni xasilooni maadgelin Ah, xasilooni xasilooni maadgelin
soo jacayl xadafo awada naftii xulay naftii xulay inan kugu xadiya oo kuu xiiso xiiso kuu xiiso ima badin soo jacayl xadafo awada naftii xulay naftii xulay inan kugu xadiya oo kuu xiiso xiiso kuu xiiso ima badin
xaqa caashaq leeyahay markaad ila xilqaadaan dib baa kala xorownaye xaqa caashaq leeyahay markaad ila xilqaadaan dib baa kala xorownaye
soomaanka xera iyo xarunkaaga maandigin soomaanka xera kara iyo xarunkaaga maandhiga doqu xulashadaydan iska sow kuguma qorin somanka xera iyo xarunkaaga maandhiga somanka xera iyo xarunkaaga maandhiga doqu xulashadaydan iska sow kuguma qorin
soo xulo soo xulo go'aadey duun xariir u dhalatay qalbigayga kugu xidhan xasilooni xasilooni maadgelin amuune xasilooni maadgelin
nimcaan hilaac iyo hodan cabdiraxmaan ayaana heestaasi wadajir ugu luqeynayay door wanaagsan ayaan dhegeysaa lamar kale dilaana halkaad weli nagala socotaana waa laanta soomaaliga v o e toos haatan aad uga dhegeysanaysaan washington markan ibraahim oo dhallinyaro si iskooda isu habaabishe oo isugu jira wiilal iyo gabdho ayaa magaalada laasxanood ee gobolka sool ka bilaabay olole lagu lagu caawinayo qoysas ay saameeyeen abaaro laga soo sheegay qaybo ka mid ah gobolkaasi warbixintan waxaa magaalada laasxanood ka soo diray wariyaha v o a cabdikariin olol ururada dhallinyarada ee ka dhisan magaalada laascanood ayaa waxay bilaabeen inay qoysaska danyartaa ee ku dhaqan gudaha magaalada laascanood ay u ururiyaan dhaqaale ay ugu talagaleen si ay noloshooda ugu mareeyaan waxayna ii sheegeen dhallinyaradaasi inay doonayaan inay bulshada u dhex maraan dadka iyagoo aan waxba haysanin ururka midnimo waa urur ay ku midaysan yihiin gabdho iyo wiilal waxayna ii sheegeen in qoysas fara badan oo xooluhu ay ka dhammaadeen iyo kuwo danyar oo ku dhaqan magaalada laascanood ay doonayaan inay xaafadaha iyo iskuullada iyo goobaha waxbarashada ay u dhex maraan sidii loo caawin lahaa hay aniga magacay waxaa layihaha jaamac ali yuusuf annagu haddaan nahay dhallinyarada gobolka sool gaar ahaan ururka midnimo waxaanu wadnay is-abaabul ama is-tabaabulshayn aanu dadka danyartaa ee ku dhaqan magaalada iyo daafaheedaba aanu saan wax u gaarsiin lahayn oo aynu dadkeenna aynu dabaalaysan aynu u caawin lahayn xilligii abaarta la galayba waxaanu wadnay abaabul baanu wadnay dee abaabulkaasaanu iminkana wadaynaa qoysas aanu wax gaarsiinayna way jireen iminkana qoysas aanu iminka wax u wadno oo gaarsiinayno aanu la diyaarnahayna way jirtaa dee anna dhallinyarada waxaanu doonaynaa annagoo kalea inay sida iyadoo kale nagu daydaan oo dadkooda ay wax gaarsiiyaan nala soo lana soo caawiyo dadka bal ka warran maadaama idinku aad dhallinyaro tihiin een, qaabka aad u ururinaysaan marka u horreysa urur ahaanta iyada ayaanu dadka waxaanu iska soo ururinaa amaanu gaarsiin karayno dadka gaarsiinaa marka dambe aanu u gudubnaa dadka kale inaynu dadka kale annaga sidoo kale nagu daydaan oo aanu dadkii sidii camal dadkii annaga waxna soo gaarsiiya in baanu dadka gaarsiinaynaa bal ka warran dadka een, eh, dhibaataysan aad si leedihiin een, gargaar bay u baahan yihiin iyo in la caawiyo ee magaalada gudaheeda jooga waa dad nooceena dadku danyar bay isaga badan yihiin dad deegaamo soo barakacayaalaa baa jira dad baa jira een, deegaano gobolka ku dhadhow degan oo kaamam ku leh dadkaasaanu fokus ka saarayna haddii alla idmo bal ka warran waxyaabaha dhallinyarada kale ee aad ugu baaqaysaan iyo kuwa iskuullada dhigta ee aad u sheegaysaan maxay tahayna dee kuwa kale waxaanu leenahay dadku waxay isku dhaamaan waa inay istaraan dadka ilaahay markay dadku wax istaraan baa ilaahayna dadka u naxariistaa marka waxaanu ugu baaqaynaa inay sida aanu isu abaabulay oo kale isu abaabulaan oo ay dadkooda wax gaarsiiyaan sidoo kale cabdiqani cabdilaahi ducaale ayaa ka warramaya siyaabah ay ololahani u bilaabeen bismillaahi raxmaani raxiim digrino waa mahadsan tahay horta arrimahan aan wadno een, ka urur ahaan ama ka dhalinyaro ahaan waa arrimo aan anagu isku xilqaanay markaanu aragnay een, sababo jira awgood ama baahiyaha ka dhex jira bulshada gobolka sool ama deegaanka maadaama ay ku nool yihiin dad badan oo danyara ama aanu aragnay aabbayaal badan oo danyara oo xaaladu aada usoo foosaaraysay maadaama ay deegaanka abaaro baani ka jiraan een, waxaan odhan karaa anagu een, ka een, midnimo ahaan waxaanu koley isu xilqaanay una taagannahay in aan waxaweeye kaalmayno ciddii aanu kaalmo u geysan karno waxaana jirta hadeer een, qoysas danyara oo runtii aanu waxaweeye kaalmada intaanu anagu gaarsiis gaadhsiin karnay aanu gaadhsiinay bal iga warran waxyaabahaad is leedahay een, eh, dadkani way u baahan yihiin dadka aad soo tira koobteen iyo waxyaabahaad ku aragteen iyo baahiyaha ugu daran ay qabaan maxay tahay cabdikariinow baahiyaha ay qabaan waxa ugu badan baahiyaha aas-aasiga ah waa biyo la-aan raashin la-aan yaad ka soo qaadaysaan maadaama idinku aad dhallinyaro isxilqaame tihiin
waayahay cabdikariinow waxaa weeye anagu annagaa horta isxilqaamayna calaa qof ayaanu isu xilqaamayna markaanu calaa qof isu xilqaano oo annagu waxa weeye ka gurub ahaan ama waxa weeye ka midnimo ahaan aanu isxilqaano oo wax muujino marka cid waliba way arkaysaa mas-uuliyadda annagana saaran waxaan jeclahay inay dee nalagu soo dhiirinalagu sii dhiiran doono insha allahu tacaala waxaanu rajaynaynaa inaanu sidaa aan isu xilqaanay waxa weeye ay isu xilqaamaan isu kaashadaan waxa weeye ay caawiyaan waxay ku caawin karaan qoysaska danyarta ah maxaa uga baaqaysaan maamulka gobolka iyo ka degmada aad isleedihiin ha laydinkala qayb qaato maamulka gobolka iyo ka degma ahaan waxaan leeyahay in ay waxa weeye isgarab taagaan ciddii u taagan hawsha inay wax ka qabato cabdikariin nolol v o w magaalada laascanood
haatana dhegeystayaal waxa aad ku soo dhowaataan barnaamijkeena ciyaaraha jamaal axmed cusmaan ayaa soo jeedinaya
aad baad mahadsantahay ibraahim xasan daanduray kulan wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horrayno ciyaaryahan christian ronaldo ayaa la sheegayaa inuu dhaawac soo gaaray ciyaartii waddankiisa bortugiiska uu la beelay waddanka serbiya kulmo ka tirsaneed isreebka koobka yurub markaasi waxaana ciyaaryahankaasi la sheegayaa in dhinaca dhaawacaas uu soo gara daqadii kooiyo soddonaad sababtay in uu markaasi mustaqbalkiisa ciyaaraha dhowaanahan dhixi doona mugdi la geliyo waxaana kulammada dhacay dhegaystayaal aan idiin dulmari doonnaa sida ay wadammadu isku arkeen kuwii shalay dhacayo kuwa maanta dhacaya gruubka ee kosofo waxa ay la dheeshay xulka waddanka bulgariya waxaana ciyaartaasi ay ku dhammaatay gooli gool montenegro ayaa la ciyaartay xulka dalka ingiriiska shan gooli gool ayaana lagu awoodronaaday ciyaaryahan ken iyo sidoo kale ciyaaryahanno kale oo ay ka mid yihiin harri kane raxim starling ayaa goolashaasi u dhaliyey xulka dalka ingiriiska ee shanta ah ee halka kosofo halkaan iraada montenegro hal goolun ay la timid bortugiiska ayaa la dheelay xulka dalka serbiya gooli gool ayaynu ku kala baxeen ciyaaryahanka dusan tarik ayaa daqiiqadii toddobaad goolriga hore ka dhaliyey xulka dalka bortugiiska waxaase berberiyey danilo briera daqiiqadii labaiyo afartanaad xeertan ka dhigay gooli gool luxemburg ayaa la ciyaartay xulka dalka ukrain laba gooli gool ayayna ku awoodronaatay xulka dalka ukrain turkiga waxa uu afar gool iyo waxba diray moldova hondora waxa ay la ciyaartay albeniya waxaana ay ku kala tageen saddex gooli waxba oo albeniya ay guusha ku raacday faransiisku waxa uu afar gool dusha u saaray iceland oo wax goola aysan dalinin ciyaaryahan kelin imbabe weeraryahanka naadiga b s g ayaa noqday ciyaaryahankii ciyaartaasi isagoo markaasi si weyn uga dhex muuqday ciyaarta islamar ahaantaasina hal gool dhaliyey gool kalena baasay oo uu dhaliya ciyaaryahanka andrew grisman ee weerarka nadiga atletico madrid uga dheela halka goolka saddexaad uu dhaliya ciyaaryahan oliver jiru sidaa daraaddeed xulka dalka faransiiska afartaasi gool iyo waxba ay kaga adkaadeen iceland ayayna markaasi hore ugu sii socdeen gruubkaasi h ciyaaro kale oo saaxiibtinimo ayaa dhacay balse maanta haddii aan idin dulmarno gruubyada isreebka koobka yurub ireland waxay la dheli doontaa georgia switzerland waxay la dheli doontaa denmark malta iyo sbain ayaa sidoo kale gruubka f ballansan norway iyo sweden ayaa kulan indhaha lagu hayo rumeniya waxay la ciyaari doontaa faro islands halka armeniya iyo finlandna ay gruubka j wada ballansan yihiin bosnia an herzegavina waxaa ay la ciyaari doontaa griiga talyaaniga iyo xulka dalka lichtenstein ayaa wada ballansan kulammada saaxiibtinimo ee shalay dhacay waxa ay wadammadu isku arkeen china ayaa la ciyaartay usbakistan gooli waxba usbakistan ay ku udroonatay urugway waxa ay afar gooli waxba dirtay tailand azerbajanna waxa ay bareejo eber eber la gashay litwaniya sacuudi arabiya waxa ay saddex gool iyo laba gool kaga adkaatay xulka dalka equatorial guinea maanta kulamada saaxiibtinimada ee dhici doonaa waxa ay dalalku isku arki doonaan jaban iyo bolivia ayaa hadda socota oo ciyaartooda labaatan daqiiq ay marayso eber eber ayna maraysaa south korea waxay la dheeli doontaa colombia imaaraadka iyo syriya ayaa dheeli doona nigeriya iyo ejipt ayaa ah kulan isaguna indhaha lagu hayo oo xiiso leh morocco waxaa la ciyaari doonta xulka dalka argentina argentina dhowaantan kadib koobkii adduunkii sida uu uga tagayba ciyaaryahan leonel messi ayaa dib ugu soo laabtay kulankii ugu horreysay venezuela ay la dheeshay argentina argentina saddex gooli gool ayaa lagu awdronaaday kulankan khamiisii mar kale ayuu haddana ka tegay xulka dalka argentina oo lama ciyaari doono xulka dalka morocco kulmada ay dheeli doonto xulka dalka argentina algeria waxay la ciyaari doontaa tunisia brazil ayaa la ciyaari doonta jek republic waxaa sidoo kale ballansan maraykanka iyo chile peru iyo el salvador ayaa wada ciyaari doona honduras waxay la dheeli doonta ecuador costa rica iyo jamaica baraguay iyo mexico xubinta ciyaaraha dhegaystayaal halkaas haynoo joogto
waa tahay codkaasi macaana idin soo gaaraya waa heestii hayga goosan caawaad iga gacan sarraysaa cododka maxamed suleymaan iyo aamina feer godolkii soomaaliye sidan anigu ku galay gafimay sida adigu ye argudashada adana garilahay weeye argudashada adana garilahay weeye ayga goosan caawad ayga goosan caawad iga gacan sarraysa hayga goosan ah hayga goosan xaawad iga gacan sarraysa
qofka abaalkii yahay guuldarante waxaanaynin gabadhi ay gacantaadu melagtee qofka faabaalkii yahay guuldarante waxaanaynin gabadhi ay gacantaadu melagtee waxaanay garaaxi oo godobka tirsanaye waxaanay garaaxi oo godobka tirsanaye gurhayga filanine gurhayga filanine gurigayga idhaab gurhayga filanine gurhayga filanine gurigayga idhaab
adoo gacal i soo biday waatan ku gawdhashayen ku garwaaqsan waayen kaa taagatay gacantaye adoo gacal i soo biday waatan ku gawdhashayen ku garwaaqsan waayen kaa taagatay gacantaye waxaan anigu gaystaa goobta i jooje waxaan anigu gaystaa goobta i jooje hayga goosan caawad hayga goosan caawad iga gacan sarraysa hayga goosan hayga goosan caawad iga gacan sarraysa
waxaan ahay nin gacalkii awgaa u gooyo waxaan ahay gargaarkii galladkaaga waaye waxaan ahay nin gacalkii awgaa u gooyo waxaan ahay gargaarkii galladkaaga waaye
heestaasi hayga goosan cododkii maxamed suleymaan iyo aamin feere waxaa ugu dambeysay barnaamijkeenii dhalinyada ee duhurnimo ay wadajirkeeda kugu soo jeedinayeen jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ibraahim xasan daandure intaan kulan dambe yeelanayno sidaa ayuu nabadgelyo
gurhayga filanine burhayga filaneyna gurigaygani dhaaf burhayga filaneyna burhayga filaneyna